wacyigelin haddii aad ka qeyb gashay munaasabad ay dad badan isugu yimaadeen hadday ahaan lahayd aroos xaflad shirar fadlan waxaa lagaa codsanayaa inaad iska baarto ama iska tijaabiso saddex ama shan maalmood kadib xafladaas ama arooskaas ama shirarkaas aad ka qeyb gashay cudurka covid nneteen-ka xataa haddii aad qaadatay tallaalka cudurka covid nneteen-ka haddii aad isku aragto calaamadihii cudurka covid nneteen-ka sida ugu dhaqsiyaha badan bil fadlan ballan u samayso ama u tag meelaha aad iskaga baari karto cudurka covid nneteen-ka si aad isu xakamayso uusan cudurka ugu sii faafin bulshada iyo dadka aad jeceshahay waxaan idinka codsanayaa oo waaxda caafimaadku ay ka dalbanaysaa bulshaweynta soomaaliyeed in ay dadaalkaas meeshooda ka wadaan talaalkana la qaato qofkii aan qaadana oo is ilaaliyo khaasatan dadka ka qeybgala xafladaha iyo munaasabadaha la isugu yimaado